asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu barqa wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhawaada warka barqanimo ee radio kismaayo codka dowlad goboleedka soomaaliyeed iyo jubbaland aan ku bilaabay ciidamada booliiska iyo maamulka degmada hilwa oo iskaashanaya ayaa howlgal ay sahay ka sameeyeen degmadaasi waxa ay kusoo qabteen afar ragga oo dhac u geysanaya shacabka xaafadda suuqa xoolaha raggan ayaa la sheegay in muddooyinkii u dambeeyey ay dhibaato ku hayeen dadka ku nool xaafadda suuqa xoolaha isla markaana dhowr moobil ay ka dhaceen saraakiil ka tirsan lamaha amniga degmada hilwa ayaa sheegay in afarta ragga ay markaa qabteen ay u gudbiyeen xarunta hay-adda dambi baarista ee c i d da sidoo kale ay jiraan rag kale oo ay baadagoobayaan cabasho ayaa dhowr jeer inooga timid shacabka degmada burcad horay waan u qabanay haddana waan wadnaa howlgalka ka dhanka ah ilaa aan markaa ka zuulino xaafadaha degmada ayuu yidhi sarkaal ka tirsan lamaha amniga degmada hurwa degmooyin badan oo ku yaala magaalada muqdisho ayaa waxaa dadka ku nool muddooyinkii dambe ay ka cabanayeen kooxa burcad ahi oo markaa dhac u geysanaya mararka qaarna dilaya ciidanka kumaandooska xoogga dalka soomaaliyeedna ee danab gaar ahaan ururka shanaad guutada lix iyo tobanaad ayaa howlgal qorshaysan oo lagu dilay saraakiil iyo xubno ka tirsan nabadiidka al-shabaab ka sameeyey deegaanka laba kuwas oo ka tirsan gobolka jubbada hoose war ka soo baxay ciidanka danab ayaa lagu sheegay in deegaanka laba kuwas oo ay markaa al-shabaab ku lahaayeen bar control oo lacag oga qaadanay oga qaadan jireen shacabka iyo gaadiidka maraah deegaanka waxaa sidoo kale goobta markaa ku taalay meel lagu keediyo waxa ay ugu yeeraan sakawaad oo xolaha shacabka soomaaliyeed markaa looga qaado taliyaha guutada lix iyo tobanaad ee kumaandooska danab ayaa sheegay in intii uu socday howlgalka lagu dilay shan ka tirsan nabadiidka al-shabaab oo uu ka mid yahay sargaal al-shabaab oo qaabilsanaa dhinaca maaliyadda ee deegaankan oo magaciisa lagu soo koobay ismaaciil halka lagu soo qabtay mid ka mid ah xubnaha shabaab sidoo kale waxa uu sheegay in howlgalka nabadiidku al-shabaab looga soo furtay hub ay markaa isticmaalayeen oo kalaa afar qori oo nooca aki fadhi sabanka iyo hal qori oo bkmka ah welina howlgalka ay sii wadaan ugu dambeyntii saaxiib yaal ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa wada howlgal ay ku baadagoobayaan nin degmada cabadwaaq ee waqooyiga gobolka galgaduud shalay ku dilay taliya ku-xigeenka nisa ee galmudug iyo walaashiis ninka dilka geystay oo ka tirsan ciidamada militariga soomaaliya ayaa u baxsaday meelo ka mid ah degmada cabadwaaq waxaana ciidamada ay garka ka wadaan gudaha degmada iyo daafeedaba saraakiilka saraakiisha markaa howlgalka ku jira ayaa sheegay inaysan garab wada shaqeyna ka helin bulshada bulshada markaa degmada cabadwaaq taasi oo keentay inaysan weli gacanta ku dhigin askariga dilka u geystay taliyaha dhinaca kale waxaa xalay lagu aasay degmada cabadwaaq ee gobolka galguduud taliya ku-xigeenka ciidamada nabad sugidda qeybta galmudug iyo walaashiis iyo sidoo kale walaalkiis iyo nin kale oo ay markaa waraabo aan iraaday iyo sidoo kale nin kale oo ay qaraabo ahaayeen kuwaasi oo xilli ay u socdeen aaska taliya ku-xigeenka iyo walaashiis siilka gaari ay markaa ku dhinteen mudan saxbyaal waraabinta warkii barqanimada xilliga ka maqaysay radio kismaayo codka jubbaland anigoo darjiri ayaa idin warramayey qodobadaasi aad maqasheen kuwo kaloo intaa ka faahfaahsan waxaad ku maqli doontaan warkayga duhurnimo adaabaydma